فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada marka oo askar lagu dhaawacay masjid weyn oo laga dhisay magaalada salagle ee gobolka jubbada dhexe munaasabad loo qabtay ardayda dhigata maxad beesha tunni oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose culummo indheergarad iyo maamulka maxadka beesha tunni ayaa goobta ka hadlay hay-adda i c g amaba hay-adda xasaradaha oo reer galbeedku leeyihiin oo muujisay walaac ay ka qabto inay isku dhacaan ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya ee heesta gobolka jubbada hoose iyo gobolka gedo waxaanu idiin haynaa sarkaal hay-addaasi ka tirsan oo arrimahaasi ka hadlaya uu diyaar garooba dhegstayaal barnaamijka dhuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
maanta qarax ayaa waxauu ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaasi ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ugu yaraantii saddex ka tirsan ciidamada ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen qaraxa waxaa suuragal ah in khasaarooyintaasi ka badan yahay gobolka shabeellaha hoose wuxuu ka mid yahay meelaha weerarada iyo qaraxyada isdabajooga ay ka dhacaan kuwaasoo lala beegsanayo ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa shisheeye intaba فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
magaalada saragle ee gobolka jubbada dhexe oo ka mid a dhulka shareecada islaamka lagu maamulo waxaa ka socda waxaa ka socda horumarro kala duwan oo bulshadu ay ku tallaabsanayaan dhowaan waxaa dib loo dhisay mid ka mid a masaajida ku yaala magaalada bulshada deegaanka ayaa waxa ay iska aruuriyeen qarash fara badan kadibna waxa ay dib u dhiseen masjidka alhuda maadaama uu yaraana waa la ballaariyey waxaase xusid mudan in weli ay dhiman yihiin qayb loogu talagalay dumarku inay ku tukadaan iyo weliba qayb maktabad ah haddaba dhowaan ayaan howl shaqa u tegay magaalada salagle waxaana la kulmay qaar ka mid ah guddiga masjidka magacayga waa maxamed mooge khamiis masaajidka alhuda salagle waxaa la dumiyey masjidka tobankii bishii shacbaan kun afar boqol afartan iyo labo waxaa loo dumiyey masaajidka cariiri buu ahaa alxamdulilah dhul baa loo goday waa la ballaariyey alxamdulilah ilahi baa fadligaa iska leh toban iyo toddobadii shabcaan ayaa la bilaabay dhismaha masaajidka waxaad noo warantaan marka bal ka waran bal masaajidka iyo badka dhulku ku fadhiyo iyo bal hadda jawigiisu sida uu yahay iyo waxa uu kaga duwan yahay sida hore masaajidka iyo masaajidkii hore dhul ahaanna wuu ka wen yahay qiimo ahaan iyo taya ahaanna wuu ka fiican yahay alaab casri e baa la geliyey falilaahi alxamdu waa la weyneeyey waa la ballaariyey dhul kow iyo toban kun oo doorar lagu gaday baa lagu daray masaajidka dhulkiisa hore waana la tayey oo masaajid casri e baa laga dhigay oo aad baa loo ballaariyey loo qurxiyey dhan walba waa laga tayey masaajidka marka wuxuu leeyahay makaatib aan la dhisin iyo masjid loogu talagalay haweenka aan ugu talagalay qorshihiisa noo dhameeyey oonan dhisin masaajidka hadda qarash ahaan waxaa ku baxday lixdan iyo laba kun oo doolar boqol konton oo doolar ayaa ku baxday dhul bannaan oo gabdhaha loogu talagalay iyo madarasona way u dhiman yihiin weli maana dhisin oo dhulka uu banaanya waa bannaan yaha weli maana dhisin dhulka isaga waa noo dhiman yahay maktab oo loogu talagalay in eh, kutubta lagu lo- Maktabad.
maktabadaha kutubta lagu casriyeeyo iyo em, ma- xafiis oo masaajidka alaabta loogu xareeyo iyo masaajid gabdhaha ay leeyihiin iyo dugsi oo bannaan oo weli aana dhisin baa jiro marka taamicneed waxaa weye howshu weli waa dhimanta waa dhiman tahay walaalkale magaca ku bilaw haye bal maxaad ku daraysaa inta wadaadkushe bismi illah asalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam magacayga waa jaamac cali waasow degan degmada salagle sida walaalka uu sheegay masaajid alhudaa ayaan bilownay taariikhda bisha hadda uu kuu sheegayey waxayna soo gabagowday bisha shawaal aakhirkeeda wuu yaraa masaajidka wuu yara aad buu u yaraa gudihiisa toban buu ahaa dheerarkana wuxuu ahaa toban iyo shan saasuu ahaa wuuna yara aad buu u yaraa dadkana aad bay u badnaayeen xaafad dhexdeedana wuu ku yaalaa suuqa bartamihiisana wuu ku yaalaa masaajidka dadkii markay rafaadeen aad iyo aad u buuqeen ayaa masaajidka la dumiyey dumiskiisa waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada ku nool degmada salagle iyo wilaayada degmada salagle xafiiska waaliga iyo xafiiska dacwada ayaa ka qayb qaatay allah barakeeyo masaajidkaas ilaahay baa mahadle maanta waad aragtay masaajidka wuxuu noqday ummadda dhan iskugu imaatay masaajidka gudihiisa labaatan dheera labaatan daaqadihiisa waa kow iyo toban daaqadood albaabada waxaa weeye sagaal albaab ayuu leeyahay masaajidka wakaad aragtay marwaaxad hataa uma baahno kor baa loo qaaday waa la dheereeyey baaxadiisa waxaa lix mitir baa laga dhigay dheerarkiisa albaabadaasna wuu leeyahay waxaadna marwaaxad u baahan yahayna ma ah ilaahay baa ku mahadsan oo artay dadkii masaajidii kale hataa intay ka soo tageen waxay soo buuxiyeen masaajidka alhuda ayagoo qabow u soo raadinayo alxamdulilah masaajidkii wuu noo taam noqday xoogaa hadda lacag yar oo saa u badnayn waa lagu leeyahay oo aadan u badnayn adig isku duuduub nin meel saddex boqol iyo meel shan iyo toban milyan ah lagu leeyahay walaalka hore wuxuu sheegay inay jiraan qaybo dhiman oo sida qayb oo dumarka loogu talagalay iyo maktabad iyo waxaa marka kuwa ma ku tali jirtaan inay ayagana dhistaan insha allahu tacaala waan ku tala jirnaa haddii ilaahay awoodda la ogolaado maktabad aan ugu talagalnay mudaalacashada kutubta magaalada maktab kale ma laha inaan maktabka magaalada kutubta lagu mudaalacaysana ka dhigno qaybna ay haweenka ay ku tukadaan darsi ay ku qaataan intaa waa ka bannaanyahay way bannaan tahay dhismaheedana insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo sida u degdegsiiyo badan ayaan insha allah u geli doonaa haddii ilaah yidhahdo insha allah dhismaheeda waqti dhow waan geli doonaa haddii deymahan iyo waxa naga idlaadaan haddii alla idmo insha allahu tacaala dhismaha masaajidka qarashka iminka ku baxay yaa ka qayb qaatay jazaak allahu khayr ljaza su-aal fiican weeye waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada soomaaliyeed oo dhan muslimiinta iyo mu'miniinta ayaa ka qayb qaatay gaar ahaan waxaa ka qayb qaatay wilaayada degmada salagle iyo nawaaxigeeda tuulooyinka ka qayb qaatay lacagta hadda walaalka uu kuu sheegaana gashay waxaa aad iyo aad xusid u midan bulshada ku nool degmada salagle wilaayada degmada salagle ku nool oo xilliga masaajidka la shubayo ama xilliga la dhagax dhigayo aad rag iyo haween ka qayb qaateen dhismaha masaajidka allah barakeeyo aad bay uga qayb qaateen dhismaha waxaa kaloo ayadana ka qayb qaatay waxaan ku idhaahdaa dadka baadiyaha degan ee lo-da iyo geel iyo arigale bulshada muslimiinta ayaa ka qayb qaatay inay masaajidkaas ay dhisaan waxaa xusid mudan gabdho muslimiin oo mu'miniin ah allaha barakeeyo ayaa waxay ku deeqeen dahab gaarayo afar iyo toban joog oo dahab ah afar iyo toban joog oo dahaba lagu qiyaasay kow iyo labaatan miya garaam noqday ayaa looga qayb qaatay gabdhahaas mu'miniintana ku daray jazaahum allahu khayr jaza waxaa ka qayb qaatay oo kale ragga mujaahidiinta ah dhammaan meel kastoy joogaan marka looma kala harin looma kala harin bulshada muminiinta ahlukhayrka uma kala harin reerbaadiyu ma xoogooda ku deeqayn mise xoolay dhiibayn reerbaadiyu waxay bixinahayeen geela ariga lo'da nin kasta wuxuu awoodi kara ayuu bixinaya qaybahan dhiman hadda masaajidka inaad dhisaan rabtaan haddii alla idmo insha allahu tacaala annaga iyo walaayada ayaa insha allahu doonayna inaan ka fadhiisano jalse ka qaadano kadib sidii haddii ilaah yidhaahdo bisha arafa ka bacdi sidii meesha lagu dhisi lahaa aan u istaagna insha allahu tacaala bulshada ku dhegaysanaysa marka maxaad leedahay ee khayrka jira dhammaan muslimiinta mu'miniinta ehlu khayrka ah jecel waxaan leenahay walaalayaal allah idin barakay intay ka qayb qaadatay oo qowl iyo maal iyo lacag iyo xoolo iyo lo iyo al iyo geel iyo xoog iyo caqliba ka geysatay jazaahum allahu khayra jaza allah barakeeyo dhammaantiina jannat alfardowso guri allah oga dhiga walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa madarasada ayada meel kastooy joogaan madarasada dumarka loo dhisaayo iyo maktabkaas in masjidka agtiisa lagu dhisaayo noo dhiman wixii awood doodo karaankooda inay ka qayb qaataan madaraso miyamse waa masjid oo waa madaraso haweenkana wax ku baranayaan kuna tukanayaan salaadaha insha allahu tacaala oo masaajid ku dhegan oo masaajidka ku dhegan oo qaybtii masaajidka laga reebay ah waa masjidka qayb ka mid ah oo dumarka loogu talagalay nacam haweenka way ku tukanayaan qayb ka mid a masaajidka oo loo reebay weeyo ay ku tukanayaan cashirada iyo duruustana ku qaadanayaan bulshada ku dhegaysanaysa gabagabada waxaad leedahay adiguna bulshada waan u mahadcelinaynaa dhammaantood ee haweenka ragga odayaasha ee ciyaalka dadka ka qayb qaatay masaajidka dhammaantood mahad ballaaran baan u celinaynaa allah ha barakeeyo maalkooda allah u barakeeyo siday doonahayaan oo khayrle allah siiyo waxaan jecelnahay inay nagala qayb qaataan masaajidyada noo dhiman iyo masjidka qaybta ka dhiman maktaba aado iyo madaraso gabdhaha oo eh, masaajid ah ayaa noo dhiman inay bulshada khayrka jecel nagala qayb qaataan baan ku ganaanudahayaa insha allah biidn illaah way howsha wax nagala qaataan insha allah khayr baan u rajaynaynaa biidn illah baarak allah waxaa ii haray insha allahu tacaala sida aan rajaynayno masjid layidhaha masjidu nuur oo asagana ku yaala magaalada dhexdeeda yaan rabnaa insha allahu tacaala asagana markay madarasaan dhammaatay inaan ku xujinno oo dhisno ee, bulshadana aad iyo aad waxay aad iyo aad ugu khayr- u khayrka u jeceshahay inay masaajidda ka qayb qaataan dhismihiisa Halka- kaasna waa qorshaynaysaa insha allah kaana insha allahu tacaala waan qorshaynaynaa dadka muslimiinta dhammaan meel kastoy joogaanna waxaan ka codsanaynaa mu'miniinta eelu khayrka inay ka qayb qaataan eh, khayrka faraha badan ee ka socdo eh, deegaanka walaayada degmada salagle aad baad umahadsanta kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah guddiga dhismaha masjidka alhuda ee ku yaala degmada salagle فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
munaasabad loo qabtay ardayda dhigata maxad beesha tunne ayaa waxa ay ka dhacday gobolka shabeellaha hoose munaasabadda waxaa lagu maamusay dhammaashaha fatrada labaad ee maxad ay leedahay beesha tunne waxaana lagu qabtay kuunyo barrow ugu horreyntii dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa maamulaha maxadka beesha tunne بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa taqriirka machad اliimaan ama warbixin kooban oo ku saabsan machadka lagu magacaabo machad اliimaan lilculuum الsharciyati wاllugati اlcarabiya altaabicu liqabiilati tunni oo raacsan beesha tunni ama toddoba tol iyo toore loo yaqaano intaanan taqriirkan u gudagelin awalan anoo ku hadlaya afka maamulka macadka iyo afka cumaasha ama shaqaalaha macadka iyo kan ardaydaba iyo kan lajnada macadkaba waxaan halkan aan ugu mahadcelinayaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan leh iyo dhammaan salaadiinta iyo nabaddoonnada iyo samadoonnada iyo waxgaradka iyo indheergaradka soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhallinyarada iyo wixii la mida mahadnaqaasi kadib macadkan sida horay fatradii horay aan sheegnay waa dufcadii labaad waa macadkii labaad ee beeshu ay furanaysa waa macadkii hore oo dufcada hore ah sidaan taqriirkii hore oo fatradii hore aan ku sheegnay ardaydii ka qalanjibisay xarakadu waxa ay siisay waxbarasho sare jaamacad ay u qaadatay sidii fatradii horeba aan ku caddaynay warbixinteeda macadkan oo dufcada labaad ah fatradan haddaan u fadhino waa fatrada labaad fatrada koowaad horay ay noogu soo dhammaatay fatradanna waa fatradii labaad macadkan oo dufcada labaad ah waxaa la furay si guud kowda bisha laba-iyo tobnaad ama kowda bisha dulxija ee sanadka markuu ahaa kun afar boqol iyo afartan hijiriyada goortaasoo ay bilaabatay fatrada koowaad ee macadka fatradaasi xafladeedii waxaa la qabtay sagaal iyo labaatanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo kow hijriyada bil fasaxa kadib ama cudla shahriya kadib waxaa bilaabatay fatrada labaad fatrada labaad waxay bilaabatay kowda bisha jumaadu thaani ama bisha toddobaad sanadka hijriyada ah sanadka markuu ah kun afar boqol afartan iyo kow waa tan hadda xafladeennu aan maanta u fadhinna waay oo xafladda lagu soo gabagabaynayo fatradaas fatradan labaad ardayda duruusta ay ku qaateen kow waa alqur'aanulkariim qur'aanulkariim ardayda waxaa muqarar u ahaa fatradan labaad laga soo bilaabo suuratulmujaadala ilaa iyo suuratu yaasiin laga gaaro ayaa muqarar u ahaa waa siddeed juz iyo xoogaa raacsan wa ardayda guud ahaan imtixaanka siddeeddaasi juz waxaa laga qaaday shan iyo tobanka bishan dulqacda ardayda guud ahaan markaan fiirino natiijadoodii boqolkiiba konton mumtaas ay ahaayeen boqolkiiba saddex iyo toban jayid jiddan ay ahaayeen boqolkii toban jayid ay ahaayeen inta soo hartayna maqbuul ay ahaayeen wax dhacay ma jirin ardayda duruusta fatradan loogu talagalay oo kale waxaa ka mid ahaa tafsiiru lqur'aani alkariim birabbinaas laga bilaabo ilaa iyo tabaarak ama min suurati annaas ilaa suurati lmulk oo laba juz ah iyo xadiid maadada xadiidka iyagana waxay ka qaateen kitaabka islaaxu lmujtamac oo boqol xadiid ah maadada tawxiidka iyadana waxay ka qaateen kitaabka waajibaatu lmutaxatamaatu calaa kulli muslimin wa muslima kitaabka tajwiidka maadada tajwiidka iyagana waxay ka qaateen kitaabka la yidhaahdo taysiiru axkaami tajwiid maadada siirada waxay ka qaateen khulaasatu nuuri lyaqiin aljuz lwal maadada fiqiga waxay ka qaateen kitaabka abu shujaac ilaa iyo kitaab alcibaadaat ama kitaab alcibaadaat bay ka qaateen cilmiga musطalaxulxadiidka ayagane musطalaxa waxay ka qaateen manduumatu lbayquuniya maadada azuhd waraqaa'iq waxay ka qaateen manduumatu abi isxaaq maadada naxwaha waxay ka qaateen ama qawaacidka luqadda carabiyada kitaabka ajuruumiyaha maadada xisaabta ay qaateen ama carabiga alriyaadiyaat lagu yidhaahdo ay qaateen iyaduna waxay kaloo qaateen maadada afka soomaaliga ah iyo waxay kaloo qaateen khadul carabiya ama khadka nuskhada insha allahu tacaala ardayda ayaana halkan kusoo bandhigi doona wixii oo fatradaasi ay barteen idinka indhihiina ku arki doona hadduu ilaahay idmo haadaa wabillaahi towfiiq intaasi kadib ardayda beesha tunne ee wax ka barata maxadka ku yaalla gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay soo bandhigeen qaar ka mid ah waxyaabihii ay barteen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي فضل العلم على الجهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بمن يصلح للعلم والدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبابي الكرام موضوع كلماتي تدور حول الحث على العلم والعمل به وهي شعار معهدنا معهد الإيمان للعلوم الشرعية واللغة العربية التابع لقبيلة التن كما ترون في لوح المعهد أمامكم أحبابي الكرام إنه مما لا شك فيه أن العلم شرف ونور وفضيلة وأن الجهل شر وبلاء ورضيلة وأن العلم النافع مصدر الفضائل وينبوعها وأن الجهل مكمن الرذائل وبؤرتها وأن العلم أعظم الموارد ومجمع الشوارد ولما للعلم من شرف المكانة وعظيم المنزلة جاء ديننا الإسلام الحنيف بالحث على العلم والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله وأن سلوك سبيل العلم نافع طريق إلى دخول الجنة إلى دخول الجنة بإذن الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة انتهى قوله أنا طالب من طلاب المعهد الإيمان التابع قبيلة التن وأنا أقرأ عليكم بعض الكلمات من كتاب الواجبات المتحتمات اعلم أن النواقض الإسلام عشرة الأولى من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقود ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابع السعر ومنه الصرف والعرض فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته munaasabada loo qabtay ardayda dhigatay maxadka beesha tunne ee gobolka shabeellaha hoose dadkii lagu casuumay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid a culimmada diinta islaamka waxaana ka mid ahaa sheekh faarax بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما allah baa mahadsan ina waafajiyey khayrkan iyo wanaaggan hadda aanu daawanaynay ilaahay baan uga mahadcelinaynaa waana fadli ilaahay xaqiiqatan ku manaystay addoommadiisa muuminiinta ah cidda talooyinkiisa qaadatay iyo tawjiihaadkiisa ee tarbiyaysay ubadkooda tarbiyada awlaada macruurtu waa arrin adag oo aan fududayn juhuud badan bay u baahan tahay marka waxaan leenahay jazaahum allahu khayran cidda ka soo shaqaysay haadihi atarbiya alislaamiya taasoon uga gudbi karno xaqiiqatan dib u dhac fara badan oo bulshadeenna ku yimiday xagga waxbarashadeeda taasoo jahliga diinteeda ka haysta awogii hadda waxa aada arkaysaan dhibaato ah ee ka dhacaya waddankeenna ay u sabab tahay lanna haddii ummaddu diinteeda ay taqaano oy ku camal falayso oy ku dhegan tahay oy qiimaynayso waxba cadowgeedu kama qaadi karo laakiin markay ka jaahil noqoto diinteeda cadowgeedu si fudud iyo uga adkaanaya dariiqa keliya markaa ee lagu soo celi karo diinteenna wadaday horay uhay jirtay ee salafkeenna ay haayeen waa dariiqa hadda aan bilownay ilaahay baa ku mahadsan cidda اkhtiraacday oo jidaysay man sana sunatan xasanatan bay noqonaysaa falahu ajruha wa ajru man camila biha xaqiiqatan waa sunno wanaagsan waa dariiqo wanaagsan oo ummadda loo horseeday ee dadkii aan la waafajiyeyna waxaan leenahay ilaahay haydin ajir haydinka siiyo badan ee horay ugu sii socda haka daalinaan leenahay qabaa-ilka weli aan barnaamijkaa gelinna waxaan leenahay kusoo biira xaqiiqatan waa fadli ilaahay oo aad ka qadsantihiin baan leenahay marka wax laga masayro waay xaqiiqatan marka dadka qabaa'ilka ah ee caruurtoodii tarbiyeynaya waa tanabu-aad ama mubashiraad noo muuqanayo waaye in ummaddu diinteeda ay gacanta ku qabsato oo ay maaragtay cadowgeeda ay ka foojignaato leanna qofka tarbiye saalixa hela ee waxa weeyaan cadowgu si fudud ee uma duufsan karo laakiin sida anagu aanu ku dhaqmi jirnay haddii caruurta dugsi qur-aanka la geeyo markuu qur-aanka umbarto la iska sii daayo juhuuddaas ay bixiyeen waalidku macalimiintuna ay bixiyeen way dayacmaysaa laakiin tarbiya haddii lagu daro tacliimtii waxa la baraya ubadkii tarbiya islaamiya haddii loogu daro waa wax canugaa weligii aan ka go-aynin oo aan ka fogay weligiis ilaa uu ka weynaado ummaduna qaabka hadda ay ku socoto ay kusii socoto caalamka in sha allahu waxay ku hogaami doontaa bilxadaara wاthaqaafa alislaamiya biidni اllahi caza wajal markayaan laga daalin baan leenahay waa borinaynaa waana gubaabinaynaa waana baarakaynaynaa ilaahay ha barakeeyo juhuuddaas ilaahayna ha noogu naxariisto cadowgeynana ilaahay hanaga guulaysiiyo dhan walba hadday tahay icdaadkan hadda aan ku jirno oo tarbawiga ah iyo midkan kale ee badaniga ah ee ciidanka ah inta in sha allahu waxaa inoo muuqda khayr badan baa inoo muuqda cadowgeena sidaan baan uga guulaysan karnaa dariiq kale ugama guulaysan karno in sha allahu jaadadii baanu haynaa biidni illahi tacaala aanu ku fara-adayno aana diintu waa dhuxul daba oo nabiga siduu noo sheegay sal slm xilliga aanu marayno ha lagu fara-adaygo hanti bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay juhuud badan bay u baahan tahay iyo fikir iyo soo jeed badan jazaakum allahu khayran wsala allahu calaa nabiyina muxamed intaasi kadib waxaa goobtan asiguna ka hadlay injineer maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awowayaan waxaa mahad iskale rabbiga khaaliqaa ina abuuray rabbiga khaaliqaa isu keenkeenay halka kan ilaahay casa wajalla aha qur-aanka wuxuu ku leeyahay in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim ilaahay ummad madoo nolosheeda qaab nololeedkeeda wax kama bedelo ilaa ay iyagu iska bedelaan waxaa ii muuqata hadda nolosheennii aad shalay aad garanaysaan oo soddonka sano maydaan dhalan laakiin ragga halkaan jooga oo dhan baa ogaa ummaddeennii la ysugu diray qabiil iyo haddii ilaahay kuu ruyo qoomiyad la ysugu diray oo ay islaynayeen waxaa bedel ka dhacay maanta alxamdu dalkeediina la qabsaday oo lagu soo duulay hadday yihiin gaalo cadaan ah iyo hadday yihiin gaalo madow intaba ay ku soo duuleen caalamkii oo dhan wax ka maqan maanta inta aysan jirin alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq ummadu kama suulaysa hadday dhammaato ummadayda kama suulayso daa'ifo yara oo xaqa u istaagta daa'ifa u istaagta alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin markay islahaayeen dadkiina waa qaxeen waxay islaayeen maaha intay kale waa qaxeen ee dalkii qabsada yaa daa'ifo u istaagtay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan marka idinku bishaaraynayaa berrito haddii alla yidhaahdo jiilka hogaaminaya ummadatan oo umma islaamiya hogaaminaya oo ummatul islaam umma baynu ahayn qabiil ma aynu ahayn ummaynu ahayn ummaddii islaamka ahayd ee la burburiyey oo min almashriq ila almaqhribi ka talinaysay waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa calamka tawxiidka u hogaaminaya oo geeska africa ka wada ilaa ay qabsadaan caalamka oo dhan taasaan ilaahay ka rajaynayaa allahu akbar aamiin dhahaya culammadii iga horraysaba waxay lahaayeen waa inaad dadkiina wax ka beddeshaan hadday hooyada tahay hadday guriga tahay hadday reerka tahay hadday qabiilka tahay waxaale waxaa laydiin barayaa inaad ummadda ka beddeshaan xaaladda maanta ay ku jidho indhala-aanta ah oo ama islaynayso oo dal yar iyo meel yar ay isku laynayso iyadoo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay ina alarda lilah waddanka soomaaliya ee aynu maanta joogno waxaa laga rabaa inaad u diyaarisaan jiniiska mujaahidiinta ee kasoo halkaa ka soo dagaalamaya inaad soo dhowaysaan guryihiinna ku soo dhowaysaan gabdhihiinna siisaan bal iska daaya cid soomaaliyaoo inta inii timid ama daaq idiingu timid ama allodeedii keentay in wax leeyeleeye waa inaad guriga ka bedeshaan waxa weeye isbedelka in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim reerka waa inaad wax ka bedeshaan awowayaan nin walba reerka uu leeyahay oo ka soo tagay inuu wax ka bedelo wey hooyada inaad wax ka bedeshid wey aabbaha inaad wax ka bedeshid oo aad u diyaarisid umma islaamiya inay noqdaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu suldaanka beesha tunne suldaan aadan cusmaan ayaa gebagabada munaasabadda lagu soo dhoweeyey mikrofoonka waxaanuu yidhi bismi illaah alxamdu lilaah wahanaagu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay subxaanahu watacaalaa imahadnaqayn allihiinii waafajiyey kulankan oo macadka beesha tunni i furnaay oo dufcadii labaad ama litii biloodob hal labar dhalo faoo fasax salsii allihiinii ka kulmi allahaas imahadnaqayn taaniyan may kaloo imahadnaqayni wilaayada gobolka shabeellada hoose oo macaahidan gobolka ku furin gaar ahaan kan beesha tunni i furin juhdi fara badankii biiti iyo dadaal fara badankii biiti gaar ahaan may kaloo imahadnaqayni maktabka dacwada usin imahadnaqayni kii degmada iyo kii gobolkaba kaalintii isku qaadad haddii ahaan lahaayeen muqararkii haddii ahaan lahaayeen imtixaanadii haddii ahaan lahaayeen korjoogayaal kale ilaahay subxaanahu watacaala ma i warsadaynay wilaayada inaa ilaahay nii xifdiyo miisaankii axsanaadka ilaahay isaaro may kaloo imahadnaqaynay culummadii meeshan xafladan isugu qeyb qaadato kelmadooyin faraha badan oo qilbikaan inig oobiit isugu jeediitin iina imahadnaqayn may kaloo imahadnaqaynay macalimiintii dhalooganay libilood war soo bardiden iyo macalmuduurki kiib iyoon imahadnaqayn may kaloo imahadnaqaynay marti sharaftii isku qeyb gashay si guud ahaan iyoon imahadnaqayn intaasi kadib waktiga gaabin iyo warkoo gaabin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa may dhahayey la in shakartum la asiidannakum ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcadii ummadda muslimiintaa siiyey haddii uu kishugriid ilaahay sii ziyaadiyey marka ziyaadadaasna insha allahu raxmaan ummadda muslimiinta guudka ah lanoof- oo kufadaay gaar ahaan unii lanoofadaay inaan ziyaadsino walaay uun baran haddii ad walaay uun markii hore ihaayeen haddii ad walaay khayr ad umay lanoofadaay insha allahu raxmaan inaa idiyaadsan lama kelmadood insha allahu raxmaan iska gebgebeeyahay kelmad waalidiinta kisaabsanta waalidiinta horta ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisina iskii saaro dhalooganay jooda fara badan skibiitan si wanaag leh sharaf leh ma adkan kisheeteen haddana may la iskoofadaa insha allahu raxmaan dhaloogii fasax jalaayeen hal bilood fasax haysidan bishaasi waalidiinta dhalo ina ku warqobaada la fadaay bishaasi may la fadaay walaay iyo haddii lita bilood lasoo baran ina ki muraajaceen oo il fiiriyeen dhaloogii marka insha allahu raxmaan iyo hidi iyo ahaayeen ku daranan inaa insha allahu raxmaan fasax kadib inaa ki kooyneedaan la fidaay waalidiinta intaa ildardaarinay may kaloo ildardaarinay beesha beesha jidaalkii isin biiten kan hadda muuqdo isin agraytan oo kulli laakiin wili wal noo dhimin wala noo dhimin ma ahe beesha tuni boqolkan dhalood oo inta hadda oo macadki ka jirta la shileedi maca macadkina marka inaad juhdi shileedayla beesha inaa saarta malfidaay beesha dhal fara badan joogan dhaloogaa may lifadaay insha allahu raxmaan iyo nidaasoo kale in walbarashooti liki dadaalo haddii madarase ete haddii meelo kale oo maraakiis ete dhal fara badan oo doog iyo labooda joogan beesha haddii laynotaayin ildardaarina inay ki dadaaleen idii hadda juhdiga biyiyen nidaasoo kale insha allahu raxmaan inaa juhdiga ka biyino dadaalkii iyo daysideen hadda tii muugato gaar ahaan wilaayadana insha allahu raxmaan ma iska ildardaarinayay ina si guud ahaan unu noo warqabaanto beesha ahaan waayo beesha insha allahu raxmaan maylatayda ummad muslimiina hadda oo wilaayaadka ki hoos nool si gaar ah marka may odsidayn walaagii oo tacdiyaad ama haddii walnool dhehena insha allahu raxmaan in lani afiyo walaagi kale horokana wanaagina inaa garab laniikisiiyo wilaayada garab niikisiito ummadda muslimiintaana may ku odsidayne ina iyoona khayrka iyo wanaagana iyoona garab niikisiiyeno ونين إن شاء الله الرحمن ددالنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaasi wuxuu ahaa suldaanka beesha tunne suldaan aadan cusmaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
hay-adda i c g oo micnaheedu yahay hay-adda xasaaradaha taas oo reer galbeedku leeyihiin waxa dhowaan ay soo saartay warbixin ay ku muujinayso walaac ay ka qabto inay isku dhacaan ciidamada dowladaha kenya iyo etoobiya ee heysta jubbada hoose iyo gedo ciidamada ka socda labada dowladood ayaa isku dhici kara maadaama ay la kala safan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo khilaaf uu ka dhexeeyo hay-adda oo ay reer galbeedku leeyihiin kama walaacsana isku dhaca farmaajo iyo axmed madoobe laakiin xabashida iyo kenya in ay dagaalamaan ayay ka walaacsan tahay abukaati sakariye yuusuf waa nin soomaali ah oo ka tirsan hay-addaas wuxuu faahfaahin kooban ka bixiyey ujeeddada warbixintooda iyo waxa ay daaran tahay
haddii aan kusoo dhowaado warbixintan aan qofna as i c g amba i c g aan ka tirsanahay marka warbixinta waxaan naga arkayna oo aan walaac badan ka qabnay taageerada ay etoobiya iyo kenya ay kala siinayaan labada dhinac ee isku haysta jubbaland khaasatan iskaga haystaan natiijadii doorashadii dhacday ee jubbaland ee axmed madoobe lagu doortay mar kale madaxweyne inuu noqdo madaxweynaha soomaaliyana farmaajona uu ka biyo diiday arrintaasi tood ayaa markaa waxay keentay xiisad inay xiisadaas ay u gudubta labada wadan waxaan la wada soconnaa oon aragnay aan la wada ognahana xilligii doorashada axmed madoobe qabanqaabadeeda ay socotay in ciidamo etoobiya hodheeraada la rabay in la geeyo magaalada kismaayo taasna ay ciidamada jubbaland ay hor istaag ku sameeyeen ayagoo kaashanaya garabna ka helaya ciidamada oo kenya ee amsom meesha fadhiyo waxaan kaloo la soconnaa ururka midooda africa iyo ciidamada amisom iyo kuwa maraykankaba intaba in ay yidhaahdeen sectarka jooga jubbaland kaabisha magaalada kismaayo waa ciidamada kenya ciidamada etoobiyana ha joojiyana dhaqdhaqaaqa ay wadaan meeshaas waxaa mas-uulka ah oo doorashadaas ilaalinaya taas halkaas kuma ayna sinaanin waxaa sii dhacday in arintii ololihii uu sii bato markii lasoo gaaray bishii february ciidamo badan lagu soo daadgureeyey gobolka gedo taasna ay ka dhacday iska horimaad iska horimaadkaas siduu si toosa ciidamada soomaaliya ay taageerayeen ciidamada etoobiya taasoo walwal badan laga qaaday in ay keento kenyana inay ciidamadii oo maxamed madoobe ee fadhiya beled xaawe inay taageeraan kadib markii kenya si toosa ugu eedaysay ay tiri mandera ayaa waxaa soo gaaray xabadihii laisdhaafsanaya taasna waa ka jawaabaynaa haddii dib dambe noolagu soo noqdo walwalka marka i c g ay adduunyada u tilmaamaysa waxay aheeday arintan saddex geesood ahaan in loo fiiriyo oo saddex geesoodkaas loo fiirinayana balkee maadaama meesha lagu dagaalamayo saddexda wadanba xuduudooda ay wada saamareyn karto saddexdii wadanna ay arinta ay lug wada leeyihiin oo etoobiyana si toosa ay u taageerayso madaxweynaha soomaaliya farmaajo kenyana ay taageeraysaa madoobe taas ayaa marka welwel waxayna gelisay xaaladda gobolka amay halis ay gashaa oo meeshaasitoodna ay noqotaaba meel baabaeeda weynaado taas ayaa marka aan anagu ka hadlaynay inkastoo maanta xiisad ayna taagnin oo su-aashaas la isweydiin karo la dhihi karo xiisadi ma taagna ee maxaa i c g xilligan ka hadashiiye waxaan annaga xilligan oo aan ugu soo beegnay saacad kasta iyo daqiiqad kastoo qarxi karaa dagaalka haddii aanan ciidamada gado ee ishor fadhiya la kala qaadin sida ay golaha ammaanka soo jeediyeen amaba hay-adaha ay soo jeediyeen ururka midooda yurub dhammaan ay leeyihiin ciidamada hala kala qaado oo hala kala sijin haddaan la kala sijin xilli kasta dagaalka waa dhici karaa markii kismaayo ciidamada etoobiya ay damceen in lagu soo kordhiyo magaalada kismaayo si ay uga qeyb qaataan doorashada taasoo markaasitoodna mururka midooda africana way ka joojiyeen xataa wadamada oo yurubiyaanka ciidamada soomaaliya tababaraya maraykanka way ka joojiyeen waxaa layidhi etoobiya ma geli kartiin kismaayo keliya shanta boqol ee ciidan ee sirliyoon bedeshay ee booliiskaad ku ekaanaysiin sectarka kismaayona waxaa xakumo oo laga amar qaadanaya ciidamada kenya wayna ayna qaateen amarkii uma ayna jebin laakiin ciidamada gedo waa ciidama nan amisom ah waxayna ku joogaan heshiis ay la galeen dowladda soomaaliya taasitoodna ururka midooda africa shaqana kuma laha mana dhexgalgal xagga sharciyadaas marka waa nin amisom ayagu waxay maamulaan wixii amisom kenyana ciidamada oo hadda oo beled xaawe cabsida laga qabeen amisom ma ahayn waa nin amisom oo ay yidhaahdeen haddii mar dambe xabadaha usoo gudbaan oo dadkeena ay wax gaaraan waa ka jawaabaynaa marka cabsida aan sheegayno aan tilmaamayno waa taas annaga kaasi wuxuu ahaa abukaati sakriye yuusuf oo ka tirsan hay-ad reer galbeedku leeyihiin oo la yidhaahdo i c g intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي